إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah tira carruur ah ayaa ku dhintay miina kula qaraxday gobolka galgaduud waxaa lasoo bandhigay muuqaalka dagaal jimcihii lasoo dhaafay cagta lagu mariyey xero ciidan oo ku taalla duleedka magaalada baydhabo mas-uul ka tirsan madaxtooyada dowladda federaalka ayaa weerar afkaa ku qaaday maamulka la baxay koonfur galbeed isagoona ku tilmaamay maamulkii ugu xumaay abid siyaasi taageersan dowladda federaalka oo ku nool waddamada reer galbeedka ayaa ka hadlay fashilka dowladda federaalka ah ka haysta arrimaha siyaasadda iyo dhan walba maamulka somalilan ayaa kumanaan askari u diray dalka ethoobiya qurbo jooga socdaal ku yimid dhulka ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee walaayaedka islaamiga ah ayaa ka warramay qisooyin la yaab leh oo uu la kulmay shir madaxaadka isbahaysiga neto ayaa aada loogu dhiirigelinayaa in ruushka lagu qaado duulaan wadajir ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah ciidamada maamulka jubbaland waxa ay ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolka jubbada hoose weerarka koowaad ayaa loo dhigay ciidamo lageynayey kuwaas oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka yontooy ee hoostaga magaalada kismaayo ciidamadan ayaa ku dhacay weerar dhabagal ah oo ay u dhigeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray isla jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay kaga sugan yihiin deegaanka qaamqaam oo isagana u dhow magaalada kismaayo waxaana halkaa ka dhacay dagaal in muddo ah socday kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada halkaas lagu weeraray tiro carruur ah ayaa ku dhintay meena kula qaraxday qeybo ka mid a gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan wararka ka imaanaya degmada xeraale oo ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa la sheegayaa in caruur yaryar oo walaalo ah ay la qaraxday miino ay ku ciyaarayeen ilaa iyo saddex caruur ah oo kan ugu weyn uu yahay shan jir ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen caruurtan oo ku ciyaarayay miinada ayaa mar qura la qaraxday midkood uu dhaawac daran soo gaaray oo loola cararay isbitaalka ayaa muddo kadib u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray aabbaha dhalay caruurta ayaa ka waramay qaabka ay wax u dhaceen waa ku dhowahay magacay waa cabdicii maxamed aadan iyaa waxu dhaca waxa weeye carruur saddexa oo meel wada joogta xaafadda aan aaboodahay oo waxay soo qaadeen waxyaabahaan raadiga hubanka meelahaan kalyaallay gabadha way gargaraaceen sidaas bay u qacday marka sadexdoodii laba goobtii ku dhibatay midna isbitaalka baa geeyey degmada isbitaalka la baxay waan ku dhoweyn xaafadda meel ku dhow xaafadda meel miyahay deganay meel ku dhowe jugtaan maqalnay waa su-aal dad igu soo horreeyay baan ka mid ahaa anugu oo goobta soo gaara marka meeshay ku ciyaarayeen xaafadda agteeda goor maqrib ay ahayd oo hadda madaxda dhacday maqribka la gegaday marka caruur yar yar bay ahayd oo marka gurigii agaagka waayey markaan goobta gaaray waxaan arkay caruurtii oo saddexduba meeshii yaallaan mid baa nafta ku jiray kii nafta ku jiray baa markii isbitaalka la cararnay labana mayd bay ahayd mayd ahaan baa lagu nin wiil iyo laba gabdhood bay ahaayeen shan jir buu ahaa haddaana laba jir iyo afar jir bay kala ahaayeen maya waxaan ku ogeynay waxaan ka filaynay midna may ahayn wax hadda saxsoonaayo meelaha ay kala soo baxeen bay ahaayeen dhacdadan ayaa aada looga hadalhayaa gobolka galguduud mana aha arrin ku cusub balse waa dhacdo soo noqnoqotay in carruur ay la kacdo walxaha qarxaha oo ku aasan dhulka kuwaas oo badankood la sheegay in la aasay sannado badan ka hor maleeshiya beeladya hubaysan ayaa badanaa la sheegay inay aaseen sannado ka hor waxaa lasoo bandhigay muuqaalka dagaal jimcihii lasoo dhaafay cagta lagu mariyey xero ciidan oo ku taalla duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
qanaadka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa sagaal iyo labaatankii bishii dulxija ee sanadkii dhammaaday ee kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen xiro militari ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed taas oo ku taalla deegaanka goofgaduud buurey ee kaabiga ku haysa magaalada baydhabo ee gobolka baay qaybaha hore ee filimka waxaad ku daawanaysaa dagaalka oo ku bilowday gantaalada garbaha laga tuuro waxaana mar qura isqabsanaya jabaqda rasaasta
آمين الجنان للسعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في السنان أرضنا صارت يباب أرضنا قشف سلاب kaamirada alkataib ayaa soo bandhigaysa ciidamo raxaraxan ah oo ka firxanaya fagaaraha dagaalka oo naftooda la baxsanaya
احصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم إنني جيش محمد في لباب dagaal muddo kooban socday kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda oo la wareegay gacan ku-haynta deegaanka goobgaduud buurey ee dagaalka looga farmaroojiyay askarta maamulka koonfur galbeed waxaana la arkayaa ciidamo xabadda ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka kuwaas oo daadsan gudaha saldhigga iyo bannaanka
لي وسحقا للأباطيل وفرقا ساقها الآيات صدقا ناجعاتي في نجاتي جوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا لن طيق نفسي الموت طيقي
muuqaalka uu baahiyey kanaalka alkataib ayaa lagu soo bandhigaya hubkii laga soo furtay ciidamadii ku sugnaa goofgaduud buurey oo isugu jira qaybaha kala duwan ee qalabka militariga sidoo kale waxaa xusid mudan oo isdaarka kasoo muuqanaya mid ka mid a askartii nolosha lagu qabtay kaas oo ka waramaya qaabka ay gacanta ugu dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dagaalana goobsaday carrada walna waa goobsaday walma ku argana i jiifnay hiigdhiniga oo baydhuhajey maraajajeen qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu arkayaa dadka deegaanka oo iskugu soo baxay goob fagaare ah kuwaasoo dhagaysanaya dardaaran uu jeedinayo mid ka mid a dagaalyahanadii weerarka kusoo qaaday ciidamada maamulka koonfur galbeed ولكيكم لك بيت بادو شرفتين كجرد نولين كجرد ديك انك شل بيت بادو حقان كشل قادران وديك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الليلي وعنيكم بينه بما أنزل الله إلهي ولكن ديك قرآن كي نطلق حكم ولكن حكم كي تتعلم شل قادرانا قرتك ما هو بلسك لك شل بهو هدي الحكو موقني هدي لك قادر ناس هدي دوضوم يصل لك هرهبو وديك إلهي سبحانه وتعالى عسكري إثيوبيان لما يكون كيلومتر كوي هذه سنتوال مكتبات متجيزين انتم دول من يال hilibkiio leymey ini ilaahay masaakadiisu burburi dhaqamaya saliibiga hilib adduunyadan mutuna saliibilin wadiro la wada gaaraysi waxyaala ayo fala intaasu marka tuwaani marka insha allahu tacaala marka onoo nool hayaata niijarta ilaahay subhana wataala adduunyada nuroosi nurooji waana muslimiinan iimaanna sheegadaan ilaahay subhana wataala meel quraan sheeka sheegi falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum filimkan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar xirajiro ay ku qaadeen xirada ciidanka ee deegaanka goobgaduud buurey oo qiyaasii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo weerarkaas waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan iyo labaatan isugu jira saraakiil iyo askar saraakiisha lagu dilay dagaalka waxaa ka mid ah isxaaq kuusow iyo aadan muxudiin kuwaasoo goobta fagaaraha ay ku toogteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
إنني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنا حيدر الأبطال لما قارعوا mas-uul ka tirsan madaxtooyada dowladda federaalka ah ayaa weerar afka ku qaaday maamulka la baxay koonfur galbeed isagoona ku tilmaamay maamulkii ugu xumay abid faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa eedeemo kala duwan u jeediyey maamulka koonfur galbeed wuxuu ku tilmaamay maamulkaasi inuu yahay mid fadhiid ah xuseen maxamuud oo ah la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweynaha dowladda federaalk ayaa weerarkan afka ah ku qaaday maamulka koonfur galbeed wuxuu maamulkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid wax maqabad ah uuna yahay maamulkii ugu xumaa ee soo mara deegaanadaas kuna tilmaaman yahay dulmi iyo cadaalad darro isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi
aan hoo jega ma arnay qaadi tanganad ku hadlahay koonfur galbeed weli aaminsana maamulka hati roogantay ma aragne maamulka inkumayo koonfur galbeed ha mari ay dulmo iyo cadaalad darro ma aragne dadka kala dhagamahay walqobodna ma aragne ibadayba anin jeedsan hooba nagata amni nagata hooba nagata ma aragne arrimo bulsho nagata wal hati gee kala sheega koro maamulka magaaj ila jara maayo meeli iyo ma aragne dowladnimo iyo walanqobasho dadkii ma aran inta injar taasi aaminsana waana ma aran islana wala ku qobdo kortaan wala ku bedeli doontaan mustaqbalka sida la sheegay ninkan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta u xusul duubaya inuu qabto xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ama uu kursigaasi ku guuleysto qof oo isagu wato siyaasi taageersan dowladda federaalk oo ku nool wadamada reer galbeedka ayaa ka hadlay fashilka dowladda federaalka ka haysta arrimaha siyaasadda iyo dhan walba sakariya cumar ayaa ka waramaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta siyaasi cabdi xirsi oo taageero dhow u ahaa dowladda federaalka kuna nool wadamada reer galbeedka ayaa waxa uu tilmaamay fashilka dhan weliba ka hareeyay dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh xasan ayuuna ku tilmaamay siyaasadiisa mid isbaraambar ku dhisan wuxuu intaas sii raaciyey in xasan uu ku fashilmay halkudhigii in badan uu ku celcelin jiray ee ahaa soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah xasan sheekh maxamuud runtii waxaa la odhan karaa anugu marar badanna waa sheegay siyaasadiisu ma fadhido hadday tahay arrimaha dibadda iyo hadday tahay arrimaha gudaha midna ma fadhido madaxweynuhu wuxuu la soo galay slogan iyo cambaign title ah soomaali heshiisa caalamkana la heshiisa labadiiba ima muuqdaan waxaa la oran karaa marka madaxweynuhu siyaasadii uu la soo galay oo kusoo cambaign gareeyey waa ku fashilmay wixii uu noo sheegay oo ahaa inuu soomaalina midaynayo caalamkana heshiis la noqonayo labadaba meesha waa ka baxay siyaasi xirsi oo sii hadlayay ayaa soo hadal qaaday safarada xiriirka ah ee xasan isagoona ku tilmaamay kuwo lacag urursi ah ama qarashka lagu baabi'inayo wuxuuna ku sifeeyey nin usoo dhigtay baabi'inta hantida ummadda madaxweyne wuxuu shaqo ka dhigtay safar laleeyahay lagu fasirayo across the board lacag baa lagu ursanaya ama lacagtii baa la baabi'inaya oo dalxiis baa laskaga jira shaqadaa laga cararaya labada midka aragtida wuxuu kaloo mashquul ku yahay xaraashka hantidii qaranka ilaa ay la gashay inuu qabuuro u dhaco marka haddaa i weydiisay anigu aragtidaasan ka qabaa xasan kama qabo rajo badan madaxweynuhu inuu nin yahay wax ka bartay taariikhdii hore iyo teeramkiisii hore teeramkaana legacy u socda inuu yahay warkaasaa la ii sheegay madaxtooyadaa ii sheegtay afhayeenkiisii cabdikariim kaar baa ii sheegay laakiin waxaa ii soo baxday ummadii badnayd oo warkaa loo sheegayna usoo baxday in waxba ka jirin laakiin hadda waa ka qanacsanahay wax rajo aan ka qabo xasan inuu wax hagaajiyo dowlad hagaajiyo ma jirto haba yaraate sidoo kale xirsi ayaa tilmaamay in dowladda uu hogaamiyo xasan aysan isla socon taas beddelkeedana uu mid weliba ka shaqaynayo sidii uu ku sii hanan lahaa kursiga uu ku fadhiyo dowladda xasan sheekh islaama socoto isku siyaasad maaha nin walba nin looyal u ah oo madaxweynaha la shaqeeya anugu hal nin baan ka garanaya inta kale waxay kula joogaan shaqadooda inay ilaashadaan iyo jaaniskooda inay difaacdaan iyo inuusan ninkaanu kusoo jihinsan iyo say isu dhaafin lahayn say u shaqaysan lahaayeen maadaama madaxweynuhu shaqotag yahay
ugu dambeyntii siyaasigan oo hadalkiisa sii watay ayaa ra-iisul wasaare xamse ku tilmaamay asalma doorshaha isku dhufashada isagoona sheegay inuu yahay mas-uulka keliya ee sida robodka ah ugu shaqeeya xasan ra-iisul wasaare xamse ninkan u mandaranaya wax loo yalo ah rag asxaabtiisaana uu u sheegay ayna ii sheegeen inuu ku yiri aniga ninkani isagaa ii doortay soo dad kala dooran kara sida uu ii doortaa ula shaqeyn suu rabaan isaga ula shaqeyn xamse waa salma doorshaha isku dhufashada wixii la oran jiray number one haddii xisaabta isku dhufasho la joogo waxaa ma bedelo wan qofkaa ku dhufatid hadday lix a ku dhufatid waa inuu lixeedi dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo shaacabaxayay khilaafka ka dhex jira dhexdeeda iyo kana kana dhexeeya maamul goboleedyada shisheeyaha ku daaban iyadoona intaas ay usii dheer tahay culaysyada caalamiga ah ay wajahayso iyo kana gudaheeda ah maamulka somalilan ayaa kumanaan askari u diray dalka ethoobiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali kumanaan ka tirsan ciidamada maamulka somalilan ayaa loo diray dalka itoobiya halkaasoo ay kusoo qaadanayaan tababaro ciidan oo ay siinayaan saraakiisha itoobiyaanka ah basas ay saaran yihiin kumanaan askari ayaa ka tagay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kuwaas oo tallaabay dhanka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida taliyaha ciidamada maamulka somalilan ninka lagu magacaabo nuux ismaaciil ayaa sheegay in ciidamada ay soo qaadanayaan tababar ciidan kadibna ay kusoo laaban doonaan dhulka uu ka taliyo maamulka tallaabadan ayaa kusoo aadeysa xil etoobiya iyo maamulka somalilan ay horey u galeen heshiis etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya waxaana itoobiya ay horey u sheegtay inay awood ay ku qaadan doonto badda haddii la isku dayo in laga hor yimaado maamulada ka jira soomaaliya ee ku daaban shisheeyaha uguna horeysa dowladda federaalk ayaa mid weliba ku tiirsan dowladaha shisheeye kuwaasoo bixiya tababarada iyo taakulada itoobiya ayaa u muuqata inay doonaysa inay tababarto kumanaan askari oo soomaali ah oo u fulin kara damaceeda la xidhiidha qaadashada badda soomaaliya waxaana dhinaca kale ay u muuqataa mid ay ku qancinayso maamulka somalilan oo dareemaya halis amni oo soo wajahday jiritaankiisa qurba jooga socdaal ku yimid dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee walayaadka islaamiga ah ayaa ka waramay qasooyin la yaab leh oo uu la kulmay qurba joogahan ayaa lagu magacaabaa maxamuud maxamed cali wuxuuna ku magaca dheeryahay yaasiin kuluw waxaa qormadihiisa inoo akhrinayaa cabdisamed cabdulaahi anigoo jooga dalka u k ayaa waxaan qaatay halis waxaan u bareeray inaan barqacad u bakoola soomaaliya iyo dhulka uu ka taliyo al-shabaab uma baxayo jaceelan u qabo kooxda mana doonayo xilligan inaan ku noolaado meel soomaaliya ka mid ah inta waddankaygu burbursan yahay beesha caalamkana sidii doonto u falaanjinayso waxaase i wada dardaarankii uu iga tegay aabbahay moxamed cali oo geeriyooday lix bil ka hor dardaaranku wuxuu ahaa inaan soo barto reer u deganaa magaalada jilib oo ka kooban eedde iyo shan caruur ah oo nala dhashay aabbadartii ayaan sacriface nafur u samaynayaa qorshahaygu wuxuu yahay inaan ka shaqeeyo sidii aan qoyskaas ku keeni lahaa waddanka ingiriiska hooyo faadumana waxay iga dalbanaysaa inaan safarka dib u dhigo kana shaqeeyo in annaga oo qoyska weyn ah iyo bahda kale ee eedo iyo carruurteeda aan ku kulanno dubaay ama riyaad ama kuwa lalambuur intaas waxay u maraysaa keliya sidii aan uga baaqsan lahaa halista ka jirta soomaaliya waayo maalin walba ayay warbaahinta kala socotaa waddankii oo ay dagaalo ka dhacayaan dood dheer kadib hooyo iyo walaashay salaado waxaan ku qanciyey inay tixgeliyaan dareenka i wada iyo xanuunka geerida aabbo oo weli iga sii guuxaya waxay isoo macsalaameeyeen iyagoo ii duceynaya igana dalbanaya markaan muqdisho ka dego inaan raacin bajaaj maadaama uu shilkeedu badan yahay warbaahintana ay kala socdaan toogashooyinka ay ciidanka dowladda u geystaan bajaajleyda maalinkaas waxaa ciidda carafo iga xiga lix maalin oo keliya eeddo xabiibo cali boolle markaan u sheegay inaan soo safrayo waxay ila hadalsiisay walaalahay carruurta yaryar ee waaba ka tegey waxay ii sheegeen inay ku faraxsan yihiin imaanshahayga aniguna waxaan u sheegay inaan ku faraxsanahay aragtidooda garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaan ka soo degay muqdisho ma ahan muqdishadii iigu dambaysay shan iyo toban sano ka hor waxaa ku soo kordhay dhismayaal badan oo i farxad geliyey waxaase dhanka kale soo kordhay ciriiri iyo rafaad garoonka waxaa kugu silcinaya eeyo iyo ciidamo isugu jira dharcad iyo kuwa labisan tuute laaluushka tuugsiga iyo indhaxumida meesha taalla waad la yaabaysaa markaad waddada ku soo dhacdo way adag tahay inaad gaarto halkii aad rabtay iyadoo uusan darawalku ugu yaraan shan jeer istaajin gaarigii aad saarnayd mar waa lagu baarayaa mar waxaa jidka loo banaynayaa gaadiidka atmis mar madax ayaa loo xirayaa mar kale waxaa hortaada isku rasaaseynaya ciidankii joogay barkontaroolada iyo gaadiid ciidan oo doonaya inay gudbaan iskuma qalmaan horumarka iiga muuqda magaalada iyo dhaqanka yaalla oo ah mid xakaar ah oo dhib badan muddo saddex labaatan daqiiqo ah ayuu gaarigu u socday intii u dhexaysay garoonka iyo isgoyska kilomiter for waxaanse aada ugu farxay qaar ka mid ah ardaydii aan ku soo wada barbaarnay xaafadda ceel garweyne oo aan wada casheenay waxaa kale oo farxaddeeda qayb ka qaatay saaxiibo igu qaali ah oo aan ka wada baxnay iskuulkii sare ee axmed gurey oo aan wada dhiganaynay marxaladda kuraynimada ayaa ah marxalad macaan oo xusuus gaara ku leh qof walba oo wanaag iyo barbaarin fiican ku soo qaatay muqdisho laba cisho oo keliya ayaan ku hoyday waxaan u xiise qabaa cuntadii waddanka gaar ahaan canjeeladii cajiinka laga samayn jiray iyo cambuuladii aan ku cashayn jirnay oo ahayd digirtii dalka ka soo go'daa balse waxaan xamar ugu tegay cunnooyin aan yuukay ku nacay oo dadku u arkaan mirihii jannada oo kale digaag laatiin amerika iyo yurub laga keenay loogana cabsaday inay ku hallaabaan dalalkaas ayay dadkeenii cunayaan ukun la bacrimiyey oo aan wax tayo ah lahayn ayay soo dhoofisteen canjeeradii waxaa bedelay rooti haddaad maraq kulul ama shaax kulul aad ku shubtid sidii bac la shiilay u dhalaalaya oo dhadhanku ka tegay waan yaabay socdaalkaygii jilib muqdisho waxaan ka soo dhaqaaqay anigoo yaaban way ii suurageli weysay inaan helo gaari ii khaas ah waddada oo roobabku ka da'ayaan darteed waxaan soo raacay gaari dadweyne waxaan saaranahay kursiga shirka waxaan isweydiiyey haddii muqdisho ay sidaad aragtay noqotay waa sidii dhulka ay ka taliyaan al-shabaab haddii aad ka soo badbaaday israsaaseynta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho maxaa talow jilibna kala kulmi doontaa waxaan soo socnaba markii aan soo galnay xuduudda dhulka al-shabaab maamulaan oo aan muqdisho wax badan u jirin waan istaagnay si aan salaada u tukano anigoo doonaya inaan waddada dhinaceeda ku weysaysto ayaa dhinacayga bidix waxaa si fudud uga arkay darawalkii gaariga oo sigaar la dhuumanaya xilli rakaabkii ay weyse iyo xaaji gudasho kala aadeen runtii aad ayaan u naxay waxaan maqli jiray al-shabaab inay gubayaan gaarigii ay ku arkaan qaad iyo sigaar darawalkii ayaana la hadlay waxaan ku idhi haddii lagugu arko soo gaariga lagaa gubi maayo walaal maad iska dhaaftid wuxuu iigu jawaabay isagoo si hoose u hadlaya hal mir ayaan watay wax kale iomaba dambeynin wuxuuna la soo baxay caday si uu urta sigaarka isaga baabi'iyo gaariga waxaana la saarnaa dad qaarkood isgaranaya laakiin ma aysan sheekaysanaynin ka hor inta aan la soo gaarin dhulka al-shabaab markii la isku tilmaamay calanka al-shabaab oo la hubsaday inuu isagii yahay lagana soo gudbay askarta dowladda laba nin oo ceelasha isku soo salaamay kalese aamusnaa ayaa su'aale isku boobay ilan waa rag al-shabaab ku biiraya balse aan is ogeyn sida aan dib ka fahmi doono mid ayaa yidhi war halkeed maanta u socotaa kii kale ayaa yidhi wilaayaadka wuxuuna u raaciyey adigana isna wuxuu ku jawaabay sidoo kale isla markiiba labadooduba waxay cod dheer ku yidhaahdeen allaahu akbar allaahu akbar xabadka ayay isgeliyeen gaariga oo dhaqaaqaya midkood ayaa taleefon kula hadlay rag ay shaqo kala dhexaysay wuxuuna u sheegay inaan lagu tashan saacaddan kadib uuna ku biiray al-shabaab xiisaha ka muuqda dadkan ayaa anigana laabtayda jiifa waxaan u xiise qabaa carruurtii uu aabbahay ka tegay keliya waxaa ii dan ah inaan si nabad ah ku soo arko carruurtaas mana ii sawirna sida xaalku noqon doono igumana filna hal sawir oo qurxoon oo aan ku soo arkay kontaroolkii ugu horreeyey iyo askartii joogtay hal askari ayaa gaariga soo ag istaagay salaantii muslimka ayuu nagu salaamay kadib darawalkii ayuu laba su'aal weydiiyey wuuna na fasaxay markaas waxaa niyadda iska idhi haddii al-shabaab oo dhan ay yihiin sida askartan oo kale way guulaysteen laakiin waa inaan hubsadaa waxaan marnay laamiga dheer ee muqdisho iyo kismaayo waxaan ku hakanay kontarool ku yaala deegaan lagu magacaabo cali farxaane halkaasoo lagu hubiyo gaadiidka lagana baaro sida ay darawalladu ii sheegeen muqaadaraadka iyo wax weliba oo dhibaya faayo-qabka dadka waxaan ka cunteenay deegaan lagu magacaabo kuunya barrow leerar ayaa ka ifaya waxaan arkay dad qurxoon oo wejiyadoodu ifayaan raggu gaar ayay u socdaan dumarkuna gaar arkimaysid rag iyo dumar isgarbinaya xilligu waa maqrib carwooyinka waa la buuxaa malaha waxaa laga iibsanayaa labiska ciidda marnaba indhahaygu kuma arkin askari hub wata intaas kadib waxaan sii wadanay safarkeena waxaan la kowsaday mashruuc jidka lagu dhisayo oo ay wadaan al-shabaab waxaan soconno oo aan surin ka haynaba waxaan gaarnay jilib kadib socdaal la saacado kooban qaatay jilib waxay ilo noqotay sida muqdisho jilib maba ahan jilibtii aan naqaanay dhismayaal qurux badan iyo ganacsiyo horumarsan ayaa ku soo biiray welina way sii dhismaysaa waxaa magaalada iigu dambeysay sannadkii labada kun iyo afarta aabbe oo beer ku haystay sandariya ayaa mar dalxiis iyo qaraaba salaan noo keenay halkan aabbahay aad ayuu u jeclaa magaaladan waa halkii uu ku dhashay kuna soo barbaaray wuxuuna ka shaqayn jiray warshadii weyneed ee mareerey waxaa boosteejyada magaalada iigu yimid eedda xabiiba iyo laba ka mida carruurteeda aad ayaan isku marxabeenay waxaan wada raacnay gaari ay soo kireeyeen oo nuuciisu ahaa sagsiid waxaan tagnay guriga oo ku yaala xaafadda masaajidka carabta waa halkii waabana keenay labaatan sano ka hor carruurtii ayaan isbaranay oo wakhti fiican wada qaadanay si wacanna u sheekaysanay waxaa aad ii cajabiya kobaca garaadkooda waan u tiiriyey bay-ada way ku dhex nool yihiin iyo tarbiyada ay haystaan iyo waxbarashada tayada leh ee nasiibka ay u yeesheen ka hor inta aanan geerida aabba ka sabarsiinin una madax salaaxin waxaa dhacday inay anigiiba isabarsiiyaan ina wacdinayaan ogow carruurtaas waxaa u weyn sucdi oo afariyo toban jir ah farxad ayaan la ooyay runtii waxayse u qaateen inaan geerida aabba la oynayo waxaan ku faraxsanahay heerkooda waxbarasho iyo tarbiyadooda eedo ayaa waxay ii sheegtay in carruurta ay u dhigtaan iskuul iyo dugsi labaduba magaaladan iyo kuwa la midka ah ee wadaadadu ka taliyaanna aan lagu gaarin waxbarashada iyo barbaarinta ubadka waxay i tidhi dowlad wanaagsan ayaan haysanaa ee allah noo daayo kuwa inay dumiyaan doonaya ilaahay ha ka qabto anigoon afka ka dhawaaqin baan niyadda uga jawaabay oo aan idhi allaylehe kala duwan muqdishadaad soo aragtay iyo magaaladan jiinka webiga saaran isla goobtii ayaan ku go'aansaday inaan carruurta halkooda u daayo oo aanan u kaxaynin u k ciiddii ayaan kala qayb galay waxaan dalxiis u aadnay beeraha baararka waaweyn ee magaalada ayaan ka wada casheenay waxaa i soo jiitay dhaqanka bulshada iyo horumarka ganacsiga waxaan yaqiinsaday in soomaalidu aad u tarmayso maxaa yeelay dadka aan waddooyinka iyo tuulooyinka ku soo arkay iyo kuwa aan magaaladan ugu imid tir ahaan aad ayay u badan yihiin intii aan joogay jilib waxaan ka nastay muusig buuq iyo shaqooyinkii faraha badnaa oo aan qaban jiray waxaan tabay oo keliya kubad mana raadin meel lagu cayaaro waayo carruurta inaan ka dhex baxo ma jeclayn anigoo uu safarkeygu ka dhiman yahay saddex maalmood ayaa waxaa nasiib u yeeshay inaan jilib ka helo macalinkaygii iskuulka oo igu dambaysay shan iyo toban sano ka hor mar aan muqdisho imid helitaanka macalinkayga waxaa ka xiiso badneed qaabkii aan ku helay xilli galab ah anigoo fadhiya meel hoos galbeed leh kuna cabaya shaah casriye ah ayaa waxaan guriga deriska oo ka samaysan jiingad ka maqlay cod aan u maleeyo qof aan aqaano waxaa ka soo kacay barkintaydii aan ku santeecsanaa ninkii mar kale ayuu taleefon ku hadlay laakiin qof haweeney ah oo aan u qaatay xaaskiisa ayaa waxay ugu yeeraysay naynaas aan ku aqoon anigoo yaaban oo shakisan ayuu mar saddexaad hadlay isagoo isticmaalaya halhays aan ku aqaanay oo ah macnaha adiga markaas ayaa waxaa yaqiinsaday inuu yahay macalinkaygii isla markii intaan istaagay ayaan waxaan cod dheer ku dhahay macalin maxamed macalin maxamed waa yaasiin kulu isaga iomuu soo jawaabin wuxuuse si deg deg ah ku soo garaacay iridka halkaas ayaan isku salaanay oo aan isku oynay runtii macalinku wuxuu ka mid yahay al-shabaab kumana ogeyn dhabtii isagana wuxuu i mooday inaan culimmada ku soo biiray waxaanse u sheegay ujeedka aan u joogo aad ayaan ugu farxay la kulanka macalinkayga waa qofka keliya yaan jilib ka aqaano marka laga yimaado reerka aabbahay maalin dhan ayaan dalxiis iyo wada sheekaysi ku jirnay gaadhigiisa ayuuna nagu geynaya meel weliba waxaana ismacsalaamaynay annagoo xog badan kala helnay natiijada safarkaygii jilib waxay noqotay inaan soo guto oofinta dardaarankii aabe soo qaatay mas-uuliyaddii walaalahay soona arkay macalinkaygii intaas waxaa ii dheer oo waan soo ogaaday inuu farqi weyn u dhexeeyo xogta ay westereenka ka sheegaan al-shabaab iyo midda xaqiiqada ah ee taalla gudaha waddanka waxaan soo ogaaday al-shabaab wax walba oo ay ahaadaan iyo mabda' weliba oo ay wataan inay yihiin dowlad dhammaystiran dhulka ay ka taliyaan dil kama dhaco isbaara kama jirto hay-ado iyo n j oya shisheeye ma joogaan daraagisna lagama isticmaalo ugu dambayntii waxaan leeyahay intaas hadday al-shabaab keeneen maxay beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ku diidan yihiin mise warba kama hayaan nimanka in shabaabku yihiin dowladdaas aan soo arkay aqoon-yahanadiina maxaa ka hortaagan inay daraasad dhab ah ku sameeyaan al-shabaab iyo adeegyada ay bulshada u qabtaan maxaase ka hortaagan inay isbarbardhig ku sameeyaan faa'iidada dowladnimo ee lagu qabo al-shabaab iyo maamulada kale ee dalka runtii aniga wax badan ayaa ii baxay qofkii raba inuu xaqiiqada al-shabaab ogaado ama wax ka qorana waxaan kula talin lahaa inuu booqdo dhulka ay ka taliyaan waxaa qoray yuusuf maxamed cali london u k warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shir madaxeedka isbahaysiga neto ayaa aada loogu dhiirigelinayaa in ruushka lagu qaado duulaan wadajir ah ra-iisul wasaaraha hungari victor orban oo ka qayb galay shir madaxeedka neto oo ka dhacaya waddanka maraykanka ayaa kula kulmi doona faloorida madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump isagoo booqashadiisa ay imaanayso wax ka yar hal toddobaad kadib markii orbaan uu la kulmay madaxweynaha shiinaha jimbin iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin laakiin madax badan oo ka qayb galay shirka waxay ku baaqeen in ruushka dhinac laga wada noqdo ra-iisul wasaaraha sbein betro oo hadal ka jeediyey shirka isbahaysiga neto ayaa sheegay in ukrain oo la taageero ay ka dhigan tahay wuxuu uu yeeray sharciga caalamiga ah oo la taageero sidoo kalena waa inaan taageernaa buu yidhi israa'iil warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga inta